Kaamka barakacayaasha magaalada Qardho ayaa laga bilaabay ololaha wacyigelinta bulshada iyo xoojinta adeeg bixinta tallaalka ee toddobaadka tallaalka guud ahaan Puntland kaasi oo looga hortagayo cudurrada dabaysha. Waxaana ka qayb galay furitaanka ololahan wacyigelinta mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Puntland, madaxda hay'adda Save the Children, iyo dadka u ololeeya arrimaha caafimaadka. Cabdirasaaq Abshir Xirsi Agaasimaha Caafimaadka Aasaasiga ah ee Puntland iyo sidoo kale Cabdulaahi Cartan Madaxa Xafiiska Caafimaadka Gobolka Karkar ayaa ka warbixiyay muhiimadda tallaalkan.
waxaan idinka rajaynayaa inaad ajiibtaan qaadataan isgaarsiisaan qofka jooga falyuballiqi shaahidulqaa'ib qofka iminka jooga kan maqan inuu gaarsiiyo adaaga adeega dawliga ah bilaashka ah meel kasta ka baxaya laga- laga faa'iidaysto intaasaan odhan lahaa ku jira tallaalka je- ee qeexdheerta ku jira booda laga qaataa xanuun ma laha dhibaato ma laha dad ee, t- ee, gacanta aad uga fiican oo ee, technician oo fiican baa tallaalaya ilmihiina kaambiinka uga faa'iideeya ku arki maysaan saddex jeer baa la qaataa sida kii hore u qaadan jireen xanuunkaa ku arki maysaan waan ka badbaadaya marka ilmihiina aan badbaadino aan u dadaalno ilmaha waynu wada dhalnay waa ilmo soomaaliyeed waynu wada leenahay dhammaanteen waa- waajib baa naga saaran inta naga maqan aan gaarsiino inana aynu u diyaargarowno hawshaasina qabanno Ee, war- waa- maanta waa maanta iyo asbuucan toddo- so- ee, toddoba beri oo laga bilaabo labaatan iyo afarta ilaa soddon soddonkan waxaa socon doona wacyigelintaasa socon doonta
dhan kalena cabdirashiid madaxa hay-adda safe the children ee gobolka kaara ayaa isna dhankiisa sheegay in tallaalkani uu kaalin weyn ka qaadan doono badqabka caruurta marka waxaan rabnaa shaqada tallaalku si ay guri walba u gaadho ilmo walba loo tallaalo waa inaynu xaqiijinnaa in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan bahda caafimaadka wasaaradda iyo waalidkuba sidii loo hubin lahaa in ilmo walba uu tallaal helay hal cunugoo caafimaadkii wuxuu la mid yahay uu ka qayb qaadanaya bulsho caafimaada tallaalkana dabaysha ayaa la filayaa in uu kaalin weyn ka qaato badbaadinta caruur badan oo ku jirta kaamamka ku yaala magaalada qardho ee gobolka karkaar taasi oo dadka kaamam ku jira aysan inta badanin awoodin inay tagaan goobaha caafimaadka